sida aada labada socotaanba sideedii bishii koowaad laba kun iyo sideed iyo toban maleeshiya laga soo abaabulay maamulka hargeysa ayaa waxay duulaan qaawan kusoo qaadeen dhulka puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka tukarad ee ka tirtan degmada laascaanood ee gobolka sool waxaa xusid mudan in duulaanka maam- maamulka hargeysa uu kusoo aaday puntland xilli uu booqasho rasmi ah puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka ah soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka hargeysa u ca- u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed puntland waxay ku mashquulsanay la dagaalanka argagixisada caalamiga ee al-shabaab iyo daacish duulaanku maamulka hargeysa kusoo qaaday puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argixisada caalamiga puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa mana doonayn in ay daadiso mana doonayso inay daadiso dhig soomaaliyeed dowladda puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegayaa maamulka hargeysa duulaanka kusoo qaadeen puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku habboon haddaba waxaan shacabka reer puntland gudaha iyo dabaddaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka hargeysa uu mas-uul ka noqon doono cawaaqibxumada ka iman doonta duulaanka qaawan ay kusoo qaadeen deegaanka puntland wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu